asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba ku soo qaadanno masalo gooniya ama masalo inoo cusub taasoo ah mid haddii eebba idmahayo waxtar ah markaan ka hadlayno midaas iyada ah waxaa la yidhi horta dhegaystayaal si aad ogtihiinba waxaan dagaalka ama iskudhucu waa shay aad iyo aad u dhib badan umana fiicno biniaadanka haddii ay tahay dal ama haddii ay tahay dad ama hadday tahay deegaan colaadda iyo isqabsiga iyo isdilku midna ma fiicno xitaa waxaan fiicnayn ciyaaraha harjadka waad aragtay marka qolyahan sidii eydoo kale inta shabaqa laysu geliyo ee isfeedha ama heer galbeedku ay lacagaha badan ka raadiyaan ee la dhaho ilbiriqsigiiba shan boqoloo milyan buu helhayay oo kaleento dee waa wax dhimashaa sababtoo ah feedhka miisaanka culus ee kontonka kiilo ah ama afartan iyo shanta kiilo ah hadduu kugu dhaco shan iyo afartan kiilo oo hal feedha hadduu dhafoorka kaaga dhaco dee adiga laftaadu waxaa macquul ah inay kula tagta xanfalay taas ayaa ah mid aad iyo aad halisteeda u leh marka laba nin oo ka mida dadkii soomaaliyeed ee ligdinta ku ba'naa ayaa meel cidla'a iska hela hadday meel cidlaa iska heleen labadii nin aan legdanaa layidhi wax badan baa hebel bal ii kaa sheegoo layidhi hebel wuu legdamaaye bal maanta labadeennu aynu legdanno haye weeye waa laysgalay kolkii laysgalay baa laysu bogiyo beerkeen ma kuu dhan tahay way ii dhan tahay adna ma kuu tahay way ii tahay haye waa laysgalay meeshuna waa cidla waa labadooda bes bal labadooda keliya haddaan mar dad kale xukumahayaba jirin ama aan legdintoodaba cidudaawanaynin ama aan la ogaanaynin mid la legday bal maxay iska dhibahayaan waa arrin dhibaatadeeda leh waana qaladaadka soomaalidu ay ku dhacdo ee aan loo baahnayn maaragtay mid nolosha saameeya inuu noqdo haye maxaa dhacay marka waxaa dhacay labadii nin gorodda ayay isdareen legdin ayay gorodda isla dareen waa laysgalay eggaasaa sidii laba dibi la faagtay ama laba riti oo qoor ah oo caranaysa oo geedaha jijabinaysa ayaa la sameeyey ama sidii laba dibi baa la faagtay ama sidii laba wan ayaa laysu raftay rafashada waxaa weeye wananka oo kaleento markay dirir rabaan dhulka maaragta ayay qoobka ku qodaan qaraf qaraf qaraf qaraf bay ku siiyaan xitaa dibidu dabeecadda waa leeyihiinoo faagashaa la dhahaa sidoo kaleenta waxaa dabeecadda la leh oo iyaguna gaarkooda isugu kaaja amaba maaragtay iswaxeeya ama baabulkacsada orgida bahallaha orgida ah orgida ayaa iyaguna sidoo kaleenta labadii nin dalaq baa laysyidhi waa laysgalay kol xaggaasaa laysu riixaa kol xaggaa laysu riixaa waa laysku qabtaa qonof baa laysku qabtaa sansaariyaa laysku dayaa sabaaxataa laysla dhigaa raafdawacaa laysku dayaa qonjagaf baa laysku qabtaa qonjafin baa laysa saaraa xaggaa laysku waa waa laysku waday waa laysku waday waa laysku waday waa layslegdi waayey show muddo laba saaca ayaa lays haystay eggaasaa geedihii gogobihii iyo haddii ilaahay idmahayo jilabkii iyo curdankii iyo tuurfaahistii iyo yumaarugii iyo gacandhadii wixii meesha ka baxay ayaa la jijabiyey waa laysla dulmaray kolkii laysla dulmaray ee labadii nin midna la legdi waayey ayaa labadii nin nin ka mida waxa uu yidhi ina adeerow isku daalle islegdina weyne ama ii dhac ama aan kuu dhaco bal hadalkaa aad ugu fiirsa dhegaystow waa hadal aad iyo aad muhiim u ah waxa uu yidhi ina adeerow isku daalle geedihii iyo dhirtii riiqnay islegdi weyne iskuna rafaadnay ee waan isku dhibmoonnae ama ii dhac ama ii dhac ama aan kuu dhacuu yidhi si labadeenna aan legdinteenni ay halkaa ugu idlaatay ilaa iyo maanta siyaasiyiinta soomaalidu waxay garan la'yihiin kala adkaan weyne ama aan isu dhacno ama adigu ii dhac ama anugu aan kuu dhaco intaasay keeni la'yihiin walaalow islegdi weynaya ama ii dhac biyo ama aan kuu dhaco mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi kab iyo karinteeda waa laysla xidhaa